إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن bismi illaahi araxmaan iraxiim assalaamu calaykum waraxmatullaahi wabarakaatuhu kusoo dhowaada dhegaystayaal warka subaxnimo idaacadda islaamiga alfurqaan qodobada saaka ayaad ku maqli doontaan waxaa ka mid ah qarax ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka mu-asasada alkataa'ib ayaa baahis iyo muuqaal laga soo saaray dagaal toddobaadyo ka hor ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku jiireen xero askarta dowladda federaalka ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee shabeellada dhexe xiisado colaadeed ayaa weli ka taagan laas caanood iyo garowe iyadoo gaalkacyaana ay ku soo biirtay meelaha colaadu ka jirto ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xalay dagaal ku qaadaya saldhig askarta dowladda federaalka ku lahaayeen magaalada muqdisho ee caasimadda soomaaliya waxaa degmada buuqa qable ee wilaayada hiiraan kusoo gabagaboobay kulan maalmo socday oo u dhexeeya wilaayadii islaamiga ah ee hiiraan iyo beesha cabdi yuusuf oo ka tirsan qabiilka xawaadle askari ka mid ahaa ciidamada eritrea lagu soo tababaray ayaa isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab sare u kac xoogan ayaa ku yimid khasaaraha musiibadii ku dhufatay dalalka turkiga iyo suuriya قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن إسلامنا دستورنا قرآننا فرقان آياته موزونة من ربنا الرحمن warkiiyo faahfaahsan qarax ka dhacay degmada dayniile ee magaalada muqdisho ayaa waxaa dhimasho iyo dhaawac ku noqday ku dhowaad toban askari oo ka tirsan ciidamada dowladda federaalka warkaasi war kale oo ku aadan weerar kale oo askarta dowladda federaalka lagu qaaday saldhig ay ku lahaayeen degmada kaaraan waxaa soo jeedinaya hashim ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa saacadii lasoo dhaafay weerar toosa iyo qaraxya la beegsaday dowladda federaalka haddii aynu ku harayno dhanka gobolka banaadir rag ka tirsan guutada qaraxyada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ee ka howlgala magaalada caasimada ah ee muqdisho ayaa qarax la beegsaday kolonyo ay la socdeen ciidamo ka tirsan dowladda federaalka waxaana soo gaaray khasaare isugu jira dhimasho iyo dhaawac ciidamadan ayaa qaraxa lagula eegtay degmada dayniile gaari ciidan ayaana ku gubtay halka dhimashada waa saddex askari oo ka tirsan dowladda federaalka sidoo kale waxaa dhaawacmay lix kale oo ka tirsanaa ciidamadii halkaa lagu helay isla banaadir ciidamo ka tirsan xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa howlgal qorshaysan oo ay xalay ka fuliyeen isgoyska xoosh ee degmada dharkeenley waxay ku dhaawaceen askari ka tirsanaa dowladda federaalka kaas oo magaciisa lagu soo gaabiyey mahad waxaana ay wararku sheegayaan inuu dhaawiciisu yahay mid culus howlgallada ciidamada xarakada mujaahidiinta al-shabaab ay xalay ka fuliyeen magaalada muqdisho waxaa sidoo kale ka mid ahaa qarax lala beegsaday fariisan ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalku ay ku leeyihiin xaafadda faanoole ee degmada kaaraan faahfaahin dheeriya kama aanaan helin khasaaraha qaraxaas ka soo gaaray askartii lagu weeraray dhanka shabeellada hoosena ciidamo ka tirsan militariga xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa xala dagaal culus ku qaaday saldhig ay ku sugnaayeen ciidamo ka tirsan kuwa dowladda federaalka ciidamadan weerarka lagu qaaday ayaa ku sugnaa xaafadda neeshinka ee degmada jannaale xiisad colaadeed ayaa weli ka taagan laas caanood iyo garowe iyadoo gaalkacyona ay ku soo biirtay meelaha colaadu ka jirto xogtii ugu dambeysay ee wararkaasi laga helaya waxaa halkan ka soo jeedinaya cabdulaahi yaasiin jaamac iyadoo shalay magaalada laascaanood ee gobolka sool ay ku qarax dhacsatay dagaal shalay subaxii bilowday kaasoo khasaarooyin kala duwan sababay ayaa saaka waxaa lagu waramayaa in dagaal dib uga bilowday rasaas ayaa waxaa laga maqlayaa goobaha ciidamadu ay fadhiyaan dadka deegaanka iyo ciidamada somalilan ayaa halkaa ku dagaalamaya shalay isbitaalka magaalada laascaanood waxaa buuxdhaafiyey dad dagaalka waxyeele ay ku gaartay ciidamo iyo saraakiil muhiima ayaa maamulka somalilan shalay uga dhintay dagaalka ka dhacay magaalada laascaanood walow dhinaca kalena dad ay ka dhinteen maamulka somalilan ayaa ku doodaya in asigu uu meesha ka talsho oo maamulkiisa ay hoos timaado halka dadka deegaankuna ay sheegayaan inaanay somalilan ka tirsanayn gesta kale xiisad colaadeed ayaa weli waxay ka taagan tahay magaalada garowe halkaas oo habeen hore weerar uu ka dhacay weerarkaasoo ay qaadeen ciidamo siyaasiyiin mucaarada ay leeyihiin waxaa jira siyaasiyiin kasoo horjeeda maamulka puntland oo wada qorshaha diiwaangelinta doorashooyin uu sicii daniga kursiga ku fadhiya uu arkayo inuu asigu dib ugu soo noqon karo wasiirka gudaha ee maamulka puntland cabdi siciid faarax juxa ayaa siyaasiyiin kasoo horjeeda waxauu ku eedeeyey inay iyagu colaada abaabuleen oo ay ciidamadii maamulka u gacan haatiyeen sidaana qaar ku wateen colaada laascaanood iyo weliba xiisada dhanka garowe ka jirta ayaa ah waxay yihiin kuwa si aada loo hadalhayo mu'asasadalka taayib ayaa baahiisii muuqaal laga soo saaray dagaal toddobaadyo ka hor ciidamada mujaahidiinta al-shabaab ay ku jiireen xero askarta dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka xawaadle ee gobolka shabeellada dhexe mahad cubeyd ayaa warbixinta filimka inoo soo jeedinaya
waa filim xiiso badan oo ay soo saartay mu'asasada alkataayib garabka warbaahineed ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab kaasoo soo bandhigaya weerar xooggan oo xilli aroor hore ah lagu qaadayo saldhig ay ciidamada dowladda federaalku ku lahaayeen deegaanka xawaadley ee shabeellaha dhexe islamarkaana lagu daahfurayo camaliyad istishaadiyo ah oo uu fulinayo nafti hore ka tirsan guutada istishaadiyiinta ee xarakada mujaahidiinta al-shabaab camaliyadda istishaadiyada kadib waxaa bilaabanaya weerar culus oo la isku adeegsanayo hubka culus iyo midka fudud waxayna rasaastu mar qura dhagahooda ka dul shanqaraysaa ciidamo aan foojignaan badan qabin oo iska hurdaya iskuna haleeyey difaacyo silig lagu wareejiyey una dhisan sida xeryaha ciidamada shisheeye oo kale kuwaasoo la og yahay inaysan hor istaagi karin ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo mar weliba allaweyne ku tirsan rasaastoo isqabsatay dhammaanba derbiyada iyo hareeraha xerada islamarkaana horay u maratay kuwii isku dayay inay iska caabiyaan weerarkan ayaa waxay si taagtiig dagaal ku dheehan yahay ku gelayaan ciidanka mujaahidiintu albaabkii uu naftihuraha gaariga qaraxa kaxiynayay ka furay xerada markii la isla tegay gudaha xerada waxay ciidanka mujaahidiintu bilaabeen inay dhammaystiraan dhaawacyadii ay ugu galeen halkaas markii uu weerarku soo idlaaday ciidanka dowladda federaalkuna ay goor horeba halkaas iskaga carareen waxaa xerada gudaheeda lagu arkay meydad badan oo daadsan kuwaasoo ka mid ah askarta dowladda federaalka waxaana ciidanka lalaayay ku dhex jiray gaashaanle sare abshir maxamuud maxamed shitaqi oo ahaa taliyihii guutada saddexaad qaybteeda labaatan iyo toddobaad ee ciidanka dowladda federaalka weerarka kadib ciidanka xarakada mujaahidiinta al-shabaab ayaa halkaasi ka kaxaystay gawaari dhowr ah oo ay ku jiraan kuwa tiknikada iyagoo qaar kalena gubay ugu dambayntii filimku wuxuu soo bandhigayaa mujaahidiinta oo xerada dab qabadsiiyey islamarkaana halkaas iskaga insixaabaya kadib markii ay guul weyn ka heleen xagga alle xarakada mujaahidiinta al-shabaab oo horay dagaalkan uga hadashay markii uu dhacay ayaa sheegtay inay ku dishay askar tiro ahaan gaaraya lixdan iyo saddex askari oo uu ku dhex jiray gaashaanle sare abshir shataqay halka tiro intaas ka badanna ay ku dhaawacday waxayna sidoo kale sheegtay inay ku soo furatay gawaari hub iyo saanad ciidan
waxaa degmada buqa qable ee wilaayada hiiraan kusoo gebagaboobay kulan maalmo socday oo u dhexeeya wilaayada hiiraan iyo beesha cabdi yuusuf oo ka tirsan qabiilka xawaadle kaasi oo heshiis nabadeed lagu gaaray waxaa warka soo jeedinaya maxamed amiin kulan maalmo qaatay ayaa degmada buqa qable ee wilaayada islaamiga ah ee hiiraan ugu soo gebagaboobay beesha cabdi yuusuf oo ka tirsan qabiilka xawaadle iyo maamulka wilaayada islaamiga ah ee hiiraan kaasi oo arrimo muhiim ah looga hadlay kulanka gebagabadiisii waxay beeshu soo gudbisay bayaan ku saabsan heshiiska kadib markii ay dalbatay in ay beri ka tahay colaadaha kol hore ka dhacay gobolka ee ay xasan sheekh iyo shisheeyaha gadaal ka soo riixayeen waxayna beeshu sheegtay in wilaayadu ay si diiran u soo dhaweysay kana aqbashay codsiyadeeda ay ka mid yihiin in loo sii daayo maxaabiis laga hayay waxaana bayaanka qodobadiisa ka mid ahaa kow waxaa la isla qaatay sii xoojinta hurdhaqanka shareecada islaamka labo waxaan si buuxda u qaadanaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf la shaqaynta mujaahidiinta saddex waxaan ballan qaadaynaa in deegaanada aan degno aan lagu dhibaynin mujaahidiinta si muuqato iyo si qarsoonba afar waxaan iclaansanaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf in aan beri ka nahay dagaalka islaam la dirirka ah ee wilaayada ka socda shan waxaan ballan qaadaynaa annagoo ah beesha cabdi yuusuf in aan deegaanadeenna lagu soo dhoweynin laguna qarinin qof dembiilo ah ama gaalada u shaqeeya nabadoonnada iyo odayaasha beesha cabdi yuusuf ayaa kulanka ka ballan qaaday inay heshiiska dhankooda dhaqangelinayaan anigoo ah cili maxamed waxaan doonayaa inaan caddeeyo waxaan doonayaa si cad oo mugdi ku jiran inaan u sheego in ay beesha cabdi yuusuf ee aan odayaasheeda nahay ee aan ka dhalanay in aan kitaabka allah iyo sunnada in aan adkayno ayaan caddaynaynaa waxaan kaloo caddaynaynaa in ballanka aan wada galnay walaayada islaamka ee hiiraan iyo annagana in aan adkayno in aan si dhab ah ka dhabayno anigoo ah cilmi xuseen cabdi haddaan nahay beelooyinta cabdi yuusuf waxaan tilmaamaynaa madmadowga galay iyo kala maqnaanshaha galay iyo guuxa socdo inaanu ku jirin inaan beri ka nahay inaan deegaanka aan leenahay uu nabad bax waxaan leeyahay inta muslimkaane anugu dayataan leeyahay sidoo kale nabadoonka guud ee beesha xawaadle xaaji cabdiraxmaan xiirey oo isna kelimad qaatay ayaa waxa uu bogaadiyey heshiiska ugu dambayntii waaliga wilaayada islaamiga ah ee hiiraan sheekh guuleed abunabahaan ayaa soo xiray shirka wuxuuna jeediyey hadallo dardaaran u badan guriga cabdi yuusuf waa inuu gurigeenna guriga annaga aan leenahayna waa guri cabdi yuusuf bartiinna iyo beertiinna iyo barteenna iyo beerteenna waa isku dhowris annagii idinka isku xaq baan walaalaan soo intaas ballankeennu maaha ilaahay subxaana watacaala kulligeen khaatumada hanoo suubiyo kulligeen khaatumada alla hanoo suubiyo ballanka aan galnay allah nala fuliyo cadowga aan leenahay allaha jebiyo cadowga maraykan uu horseedka u yahay ama ha madoobaada ama ha caddaadee ilaahay subxaanahu watacaala ha jebiyo junuudda ilaahay oo tirada badanoo annaga aanan garan allah ku sallado islaamka iyo dadkiisa kor allah u qaado kutubka qur'aanka dadka wata allaha ciseeyo dad tawxiidkooda ku noolo ku dhinta allah naga dhigo qabiilka aan maanta la fadhino cabdi yuusuf oo wilaayadooda ballanka la galay ballanka aad qaadeen allah idin fududeeya beelo badan oo ka tirsan qabiilka xawaadle ayaa heshiis la galay wilaayada islaamiga ah ee hiiraan waxaana arrintan sidoo kale aad u soo dhoweeyey guud ahaan bulshada ku dhaqan wilaayada askari ka mid ahaa ciidamada eritreya lagu soo tababaryay ayaa isku dhiibay xarakada mujaahidiinta al-shabaab maxamed daahir cali sow ayaa war ka soo jeedinaya maxamed cabdi xuseen oo kow iyo labaatan sano jir ah waxa uu ka mid ahaa dhallinyarada soomaaliyeed ee loo qaaday dalka eritreya iyagoo lagu siray inay helayaan waxbarasho dibadeed oo bilaash ah maxamed cabdi oo isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin markii ay u suuro gashay inuu ka baxsado xero ciidan oo muqdisho ku taala ayaa waraysi uu siiyey warbaahinta tan ee alfurqaan waxa uu kaga sheekeeyey dareenkiisa sida uu noqday marka uu ka war helay in eritreya uu joogo wallaahi aniga minxadii horta hamig waayi laakiin markaan maqlay bajadka inuu isrogay ilaahay kuuma darnaado waan wacay waalidiinteedii waxaana wargeliyey in sheekadii ay isbadeshay een iisoo duceeyaan meeshan inuu ilaahay iga soo saaro kadib waxay dhaheen mala soo bixi kara miyaa meesha oo fasax ma ka soo qaadan kartid miyaa aan ku yiri meesha meel laga soo bixi karaa maa xabadaa laisla hortaagan yahay dee waxay dhaheen nirragaa tahay waa kuu soo ducaynayna una ilaahay ha kaa soo saaro sagaal ruux oo ka mid ahaa dhallinyarada eritreya la geeyey ee dufcadooda ka horaysay ayaa geeriyootay markii ay isku dayeen inay ka dhiidhiyaan beenta loo sheegay iyagoo foodda isdaray ciidamada eritreya sidaasina ay ku naf waayeen wuxuu maxamed sheegayaa in durbadiiba lagu cabsi geliyey inay marayaan waddada ay mareen dhallinyarada geeriyootay haddii ay isku dayaan inay ka hor yimaadaan tababar adag oo saddex marxalad mari doona kuwaas oo ay bixinayaan tababarayaal ka mid ah ciidamada eritreya horta markanalgeedee askari waa taqaanaayo waxaan ugula soo dhoweeyey in nala bajaqayo horta dee soomaali waa ogtoo waa kibir badan yihiin kibirkiyaa la rabay in nagala saaro dee inacagta madaxa la yska saaro la istumo la isjirdilo cadaab baa kadib bilaabatay dee ciidanka kadibna inay kacaani damceeno waxaana inaloo sheegay horteena waddadeena rag inay sidaan oo kale ee mareen haddii kacitaanna isku daynana rag inaga horreeyay inay kaceenoo waxaa jirtay ayagana loogu abaalmariyey kacdoonkii in lagu dilay sagaal qofood eritreyaanka dilay miya haa waa ayagaa dileen marka waddadaasaa maraysiin unbaa annagana la yidhi haddaad isku daydaan sida muuqata eritrea dhallinyaradan uma tababarin inay u shaqeeyaan dowladda iyo dalkooda marka loo eego mabaadi'da iyo hadafka loo tababaray oo ka fogeyd inay la jaan qaadaan ama la qabsadaan ciidamada dowladda sida uu ii sheegay maxamed cabdi xuseen dee wax nagala dhaadhacin jirna waxay ahayd ciidanka hadda soomaaliya joogo iyo shabaab inaysan labadaba dalka soomaaliya u maqnayn ragga u maqan keliya annaga aynu nahay oo dalkeennana uu saaka u soo kabagistay nin caddaan la yidhaahdo caddaankaas gaalada ay iskugu jiraan qolo caddaan ah qolo madow ah qolo afrikaan ah weliba markaas shirna loo qabanayo waxayna loo sheegay afar sano kadib soomaaliya in laga dhisi doono safaarad israa'iil ah xerada efesiyoni dalkeennana waxaa tusaale noogula soo qaatay israa'iila ugu weyn dunida gaalnimo oo yuhuud ah nasaaraa ku xogto yuhuud iyo nasaaraba dalkayga wax ka maqan malaha saaka macdanta badaha inay ayaga gurtaan isbitaalada muqdisho ugu waaweyn digfeer iyo yardameer iyo inay ayaga leeyihiin gabdhaha soomaaliyeedna dee boqolaal oo gabdhoodoo yutuubyada iyo internetyada waxaa nagala tusay uur leh misena uurka ay u yeeleen rag amison ah muddada tababarka uu socday maxamed waxa uu sheegay ku dhowaad labaatan ruux ay xerooyinka ku dhinteen kuwo kalena iyagoo baxsanaya ay u gacan galeen caanfarta waayaha dad baa idinka dhintay sidaan ogahay tirkoob rasmi ah ma naga sii kartaa tirkoob guud haddii loorta kama warqabo laakiin qiyaas ahaan labaatan kama badno haa xerada qaar ku dhinta waa jiraan iyo qaar xaduudaha eritrea iyo etoobiya ay wadaagaan ciidan idinka tirsanaa oo baxsaday ma jiraan haa kuwa baxsaday qaar u suurtogashay inay soomaaliya imaadaan iyo qaar canfar ee meesha ku gowraacday had iyo jeeraalaba si waa laiskugu jira in ka badan kun qof ayaa la aaminsan yahay inay ka baxsadeen saddex xero oo lagu xereeyey ciidamada eritrea lagu soo tababaray kuwaas oo ku yaala muqdisho qaar ka mid a askartaasi ayaa isku soo dhiibay xarakada shabaabulmujaahidiin halka kuwo kale ay xabsi guri ku yihiin muqdisho iyagoo raadinaya waddo ay u mari lahaayeen inay isku soo dhiibaan mujaahidiinta si ay dadkooda kaga mid noqdaan kuna laabtaan noloshii xurta ahayd ee meesha ay doonaan ku mari jireen iyagoo aanaan ku lug lahayn dhinacyada isku haya soomaaliya warkaan dhegaystayaal saakay waxa aad kala socotaan idaacadda islaamiga alfurqaan sarewka xooggan ayaa ku yimid khasaaraha ka dhashay musiibadii ku dhufatay dalalka turkiga iyo suuriya tirada khasaarihii nafeed ee musiibadii shalay ka dhacday waddamada turkiga iyo suuriya ayaa sarew kacday iyadoona wadarta guud ee dhimashadu ay gaartay afar kun iyo afar boqol ruux halka dhaawacyaduna ay kor u dhaafeen in ka badan sagaal iyo toban kun oo qof turkiga oo keliya dadka ku dhintay dhulgariirkii halkaas ka dhacay ayaa dhimashadu waxay gaartay laba kun sagaal boqol koob iyo labaatan ruux halka dhaawacuna uu yahay shan iyo toban kun sideed boqol soddon iyo afar suuriya ayaa iyadana wadarta guud ee dhimashadu waxa ay tahay kun shan boqol iyo afar halka dhaawacooduna uu marayay saddex kun shan boqol afartan iyo sideed oo kale wararku waxay intaas ku darayaan in boqolaal ruux weli la la'yahay taasoo ka dhigan in xilli kasta la filan karo inuu sare usii kaco xaddiga khasaaraha ka dhashay musiibadaas dadka lalayahay ayaa la sheegay inay ku xaniban yihiin burburka dhismayaasha hoostooda waxaana socda gurmad kala duwan oo lagu samata bixinayo dadkaas warkii subaxnimo dhegeystayaal saakayaad kala socoteen idaacadda islaamiga alfurqaan waa inaga intaa